الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشر كي صدن يا شناد كتابك صور من حياة الصحابة صحابي اللي يراد عقبة بن عامر الجهني أيا اللي يراد عقبة بن عامر الجهني saxaabigaas weeyaan laqad jacala cuqbatu bnu caamirin cuqbatu bnu caamir wuxuu yeelay hamahu hamigiisa iyo fakerkiisaba fii amrayni laba amar dhexdood ithnayni fii amrayni ithnayni laba arrimood oo keliya alcilmi fii amrayni alcilmi wاljihaadi cilmi iyo jihaad buu wuxuu ka fakeraya oo dhan ku soo urush hamigiis haadaa midkaani rasuulu اllahi waa nebi moxamed salى اllahu alayh wasalam yabluqu xaalu nebigu soo gaaray mashaarifa yahriba meesha yahriba la yidhaahdo duleedkeeda madiina wey waxa weeyaan magaalada madiine meelaha kulaalaya ama duleedkeeda ah ayaa nebigu soo gaaray calayh isalaatu wasalaam bacda duuli lahfatin hilow dheer dabadeed iyo wa taraqubin sugid badan dabadeed madiine laga sugayey waa kanaa nebigii duleedka madiine soo gaaray waa matelanaysaa wahaahum kuwanina wahaahum ulaa'i kuwanina rijaalu lmadiina madiine raggeedii weeye madiinadii adayibati wanaagsanayd yatasaaxamuuna xaalay isku ciriirayaan fi duruubi derbiyada muhalliliina xaalay yihiin kuwa towxiidsanaya laa ilaaha ila allah mukabiriina xaalay yihiin kuwa kibaaranaya allahu akbar farixiina faraxan maya faraxan liajli farax farax darteed biliqaa'i nabiyi raxma naxariista nebigeeda la kulankiisa ayay ku faraxsan yihiin iyo wa saaxibihi sidiiqi nebiga saaxiibkiisii asidiiq ahaa sidiiq waa abubakr sidiiq wahaahunna kuwanina niswat lmadiina madiine dumarkoodi dumarkeedi weeye almuqadaraatu maxjabadahaha almuqadaraatu guryahooda kuwa aan ka soo bixin wey wa sabaayaaha madiinaha sibyaanteedi wey waay sabaayaaha waay gabdhihii yaryaraa wey sabaayaad kada sabiyadii maaha sabaayaaha wey gabdhaheedii yaryaraa sabiyaadka ahaa alsagiiraatu ka garo ee sagiiraadka ahaa calowna xaalay dusha uga baxeen suduuxa almanaasili guryaha sadxigooda sadxiga kore kor ayib luqadeennaaba iska saasa ilaa luqadeenna carabi badan baa ku jira in badan weliba wajacalna waxay gudagaleen yataraa'ayna inay istusayaan ama is aragsiinayaan meel fog baayo taraa-ayna waxaa la isticmaalaa bidhaan meel fog ka muuqata marka la ystusayo la dhahayo ma ujeedaa sida bisha laysku tusoo kale yataraa-ayna iyagoo is aragsiinaya alrasuula nebi moxamed sala allahu alay wasalam wayaqulna ayna leeyihiin ayuhum hu ayuhum huwa koodee weeye kaa dadkaas soo socda keebaa nebigii ah ayuhum huwa wahaadaa midkaanina mowkibu rasuuli rasuulka jameecadiisi weeye rasuulka alkariimi wanaagsana sala allahu calayh wasalam yatahaadaa xaalow nebiguna dhex mushaaxayo yatahaadaa dhex socdo dhex mushaaxayo waayahay bayna sufuufi safafyaal dhexdood taxufu xaalay nebiga hareeraynayso almuhaju nufuus almushtaaqatu mushtaaqaah cishqiga ka bat cishqinays nafafyaal nebiga aada u jecel baa dhinacyada ka maraya wataxuuduhu ay hareeraynaysa nebiga koobaabayso alafidatu qalbiyaal attawaaqatu ee cishqin badan waa isku mid wa tun wa tunharu xawaalayhi iyadoo la daadin walxal tunharu la daadinayo macnaha la firdhinayo xawaalayhi nebiga dhinacyadiisa ama wa tunharu waxaa la firdhinayay ama la daadinaya xawaalayhi nebiga dhinacyadiisa dumuucu lfaraxi faraxa ilintiisa iyo wa basamaatu suruuri suruurkii waa farax weeyaan waxa weeyaan ilka caddayntiisa basamaad dhool bir baa la dhahaa qofku marka waxoogaa bushimaha in yar afka ka qaado oo ilkihiisa oo dhalaalaya muuqdaan markaas qaabkan baa wax u dhaceen wax u sawirnaayeen waa kuwaanaa raggii waa kuwaanaa gabdhihii waa kuwaanaa dadkii waaweynaa ee waa kaan nebiga iyo jamaacadiisii waa kaan dadka ooyaya maxay la ooyayaan farax nebigii baa u yimid calayh salaatu wasalaam laakina cuqbata bna caamir aljuhaniya ninka la yidhaahdo lam yashhad ma xaadirin mowkiba rasuulillaahi salawaatu ullaahi calayh nebiga mowkibkiisii iyo jamiicadii la socotay raacii la socday mau arag ma xaadirin walam yascad kuma liibaanin biistiqbaalihi nebiga soo dhoweyntiisa maca almustaqbiliina kuwa soo dhoweynaya macoga istiqbaal haa qolada istiqbaalka bay ku leeyihin hadda waa qolada soo dhoweynta tabtaa un bay iskaga dhaayaan iyagoo soomaali ku hadlaya waay ama meeshaan bay ku qoranayaan halkaani waa waa istiqbaalka xafiiska istiqbaalka soo dhoweynta dadka lagula kulma kadaa fulaan bay ku leeyihiin maktabulistiqbaal ayb waa receptionka iyo meesha maarata xafiiska wax laga soo gelayo oo meesha daalika arrinkaas haabitun weeye liannahu kaana wuxuu ahaa qad kharaja ninkan cuqbaa mid u baxay ila albawaadii baadiyaha biqunaymaatin ariyarow oo lahu isaga u ahaa xoogaa arigow subxii dareersada maalinta nebigu imaanayo waaye liyarcaahaa ariga inuu soo daajiyo hunaaka halkaa fogo madiina inta laga soo fiiyo meel xoogaa fog ah bacda an ishtadda intuu ku darnaaday calayha ariga dusheeda asagabu gaajadu ari aada u daalan oo u gaajaysan goosaaka la baxa wa wakaafa bacda maa khaafa inta uga baqay calayhaa ariga alhalaaka halaag wa hiya qunaymaadkaana kullu maa bay ahayd shay dhammaantii yemliku u lahaa oo min xudaami dunya adduunyada burburkeeda dhammaanayaba hanti kale ma lahayn bidhaantaa ariga ah buu hantiba ka lahaa saakowna daaq geeyey laakina alfarxata farxadii allatii farxadaasoo qamarat ilmadiinata almunawarata madiinat lmunawara farxii dabooray maa labisad ma nagaan an camad inay camimtay bawaadiyahaa baadiyaheeda alqariibata ku dhow iyo walbaciidata midda fogba farxii magaalada kuma joogine baadiye dhow iyo mid dheerba waa gaari wa ashraqat waxaa iftay ayb marka an camad inay camimtay oo ku xir halkaa wa ashraqat ay iftay farxaddu fii kulli buqcatin buqcad dhammaanteed oo min biqaacihaa madiine buqcadaheeda adayiba wanaagsan taa ka kasoo maleynana waa taaka dayiba waa waxaa weeyaan waa buqcad dayiba ah waay wa balagad waxay gaadhay tabaashiiruhaa bishaarooyinkeedu ayib bishaarooyinkii waxay gaadheen cuqbata bna caamir aljuhaniya oo baadiye ari la joogo walxaluwa maca qunaymaatihi ari yarowgiisa oo la joogo baciidan makaanan baciidan meel weliba dhee fog oo filfalawaati bahgooye hore fog ah fog xoolaha meel fog loo daaqayn jira falnatrukil kalaama hadalka aan u dayno ama uga tagno licuqbata bni caamirin liyarwiya lanaa sow noogu wariyo qisata liqaa'ihi la kulankiisa qisadeedii maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam qaala cuqba qadima rasuulu llaahi nebi moxamed baa soo galay sala allahu calayhi wasalam almadiina walxaal an aniguba yidhi fii qunaymatin aan ku sugnahay aariyaro oo lii iu ahaadayo arcaaha xalan daajinayo famaa in tanaahaa imaba soo gaarin ilaya aniga khabaru quduumihi nebiga soo geliddiisa warkeedii xataa taragtuha ariga ilaaan ka tegey oo madaytu ilayhi nebigaan soo aaday laa alwii xaalaana ku leexanayn calaa shayin shayna kuma leexanaynin uma iilanayn falammaa laqiituhu markaan la kulmay nebiga qultu waxaan idhi tubaayicunii ma waxaad ma ila mubaayicon yaa rasuul allah nabi allo horta ma ila mubaayiconaysaa qaala wuxuu yihi faman anta war kuma ahay war waa kuma qultu waxaan idhi cuqbatu bnu caamir iljuhaniyu waa qoyskaa inaa sheegtay dhib ma leh waaye ninkaas baan ahay reer juhani magacaygu waa cuqbatu bnu caamirin qaala sala allahu alay slam wuxuu yidhi ayuhum ayumaa axabu ilayk kee laguu kalgacal badan yahay tubaayicunii ma waxaad igula muba- maila ba- maila macnaha mubaayacoonaysaa baycatan oo acraabiyatan acraabiyad ah aw baycata hijratin mise baycatu hijra qof soo hijrooday mubaayacadii meel ka yimid mise dadka miyiga iska deganoo bayca acraabiya qultu waxaan idhi bale baycata hijratin fabaayacanii rasuulu llahi nebigu waa ila mubaayacooday sala allah alay sl calaa maa baayaca calayhi lmuhaajir qolo waxbaa lagula mubaayacoonayay ninkaan baadiyaha ka yimi war sakada bixi oo salaada tuko oo markaa salaad tukanaysa adun oo waxa weeyaan wakaa ninna dee dadkii hijradana waxaa qaabbaa waxaasoo kaloo baaxa jira arrimo ah baycat lmuhaajiriin buu nabiga ilal waaqamtu macahu nebigu waxaan ku nagaa maciisa leylatan hal habeen baa nebiga la joogay uma madaytu ilaa qanami arageygii baan iska aaday arigoo saa ka soo tegay shalay caawo la joogay maanta waa baxa wa kunnaa ithnaa ithnay cashara rajulan waxaanu ahayn laba iyo toban nin oo miman aslamuu dadkii islaamay ah nuqi kuwaas nuqiima xa- een, ku- kuwaasaan ahayn nuqiima xaalaan ku naginahay ama nuqiima waxaanba ku nagayn baciidan can ilmadiina madiine meel ka dheer linarcaa aknaamanaa ariga yaga saan u raacino yaa linarcaa saan u raacna dha aknaamanaa ariganaga saan ula joogno fii bawaadiiha madiina baadiyaheeda baanu ariga yaga iskala joognaa faqaala bacdunaa libacdin laba iyo tobanka iyaga niwn haddaan isla hadalna waxaan isniri laa khayra fiina waryaada wax khayra dhexdeenna maaha idaa naxnu markii inagu idaa idaa naxnu markaa inagu lam naqdam aanan u gelin calaa rasuulillaahi nebi moxamed sal alla alay slam yowman bacda yowmin maalin kas haddaan nebiga cidi naga aadin wax khayr oo dhexdeennaa oo jiraa ma jiro khayr jiraa ma jiro waayahay innaga dhankeenna liyuwaf- liyu- liyufaqihanaa nebigu soo noo garansiiyo noo fahansiiyo fii diininaa diinkanaga wayahay wayusmicanaa nebigu noo maqashiiyo maa yanzilu calayhi waxa dushiisa ku soo degaya min waxyi samaa'i cirka xagga kore waxyiga ka yimi falyamdi kula yowmin maalin kasta ha tago waaxidu mina mid naga mida ilaa yasriba madiina waana naga fogto walayatruqana ma aragiisana ha uga tago lanaa hanaga fanarcaaha lah annaga ha u raacayna ninka maqan arigiisa labaiyo toban ninoo ariley ah oo baadiyaha ari ku haystaana annaga ha ula sii joogayna maalinba ninka maqan ayb faqultu waxaan idhi raggii rag baa talada soo jeeshay ragga waa kala fikr duwan yahay ninkii tegaya ariga waa loola joogayaa nebiga ha soo ka soo maqlo waxyiga maanta ha la soo joogo birina nin ha tago saa dambana nin ha tago wahaakada halumajaran saa ha ku socon ayb faqultu waxaan idhi idhabu ordaya aada ilaa rasuulillahi sal s waaxidan bacda aakhara midba mid haddaba maro idinku intiina kale maalinba nin nebiga ha aado waliyatruk liya aniga ha iiga tago adaahibu ninka tegayaay qanamahu arigiis arig anaa haynaya maxaa dhacay waxaan saa u idhi oo yidhi li'annii kuntu waxaan ahaa shadiid alishfaaqi cabsidiisu mid ay daran tahay calaa gunaymati arigayga aad uga baqi jiray min an atrukaha inaan ku aamino liaxadin qof inaan qof anigu xoogaagaan bidhaantaha adduunyo iga dhacdo uga tago ayaan aad uga baqi jiray cidna kuma aamini karin marka waxaan dhahayey anaga haynaya maalin kasta dadka arig wax kala joogaya aanu ku jiraa anugu maalin kasta ciidan qaybta la joogidda baan ku jiraa idinkoo ordaya uma dafiqa asxaabi waxay guda galeen yaqduu inuu tegayo jarmaadayoo kale alwaaxidu oo minhu ka mida bacdal aakhiri kan kale dabadi calaa rasuulillahi nebi maxamed casharkaa meel fog laga soo aadaya darsiga rasuulka iyo waxyiga ayaa meel dheer laga soo aadaya calayhi salatu wasalaam wayatruku lii wuxuu iiga tegaya kaa tegaya hanama arigiisa arcaha lah xaalaan u ilaalinayo jeclo faidaa jaa markuu yimaado akhadtum minhu waxaan ka qaadanaya maa samica waa waasida sanadka dee nebigaan ka soo maqlay isaga ninkaanu ka warinaya yimid ninkaasaan ka ba- ka baranay wa talaqaytu canhu waxaan kala kulmaya maa fiqiha wuxuu soo fahmay laakinanii anigu maa labitu ma nagaan an rajacat ilaa an an rajactu inaan u noqday ilaa nafsi waa isla sheekaysa naftaydi baan iscululubta mayaa la dhaha waa dib baan iskula sheekaysta dabeedna maxaa soo baxay waqultu waxaan idhi wayxaka liibaantaadee am min ajli qunaymaatin xoogaa yaro ali- ariyarowa darti taasoo laa tusminu walaa tuqnii yaa waxna aan cayilinayn waxna aan ka deeqayn cidna yaa mayaa taf- tufawitu tagsiinaysaa calaa nafsika naftaada suxbata rasuulilah nebi maxamed la saaxiibidiisa saasaa cashar kugu dhaafaya iyo diintu xoogaa yaroo adduunyaa inaad ka shaqaysid hay qof kastaba waa waxay u tahay cashare wal iyo wal akhda inaad ka qaadato canhu nebiga mushaafahatan bushin ka bushin horfadhi min kayri waasitatin waasito idiin dhexaysa la-aanteed ilaa awal nin baa uga soo maqlayay waa ninkii fikrad baa kusoo dhacday uma takhallaytu can qunaymaata aragayga baan iskaga dhaqaaq wamadaytu ila lmadiinati baan aad liuqiima inaan ku nagaado fi lmasjidi masaajidka bijiwaari rasuulillaahi nebi maxamed dariskiisa sala allahu calayhi wasalam yaa xabada min jaari allow muxuu darsi waxa weeyaan madiinat lmunawara markaa soo gashay hadda meelo badan baa kaga qoran yihiin sogow nebiga deriskiisi baa tahay fii madiinati rasuul baa joogta haa deriskii nebigaa tahay nebigaa deris la tahay isilaali aadaabta ilaali xurmada ilaali khushuucda iyo tacdiimka nebiga qalbigaada soo geli calayh salatu wasalaam dib ugu noqo halkan maxay tahay xaggee joogtaa maxaa lagu tilmaamay buqcadan maxaa ku soo arooray yaa jooga yaa ku aasan yaa diinta ka firiyey maxaa ku soo degay markaasaa waxaa kugu soo dhacaya dee wax badan laakiin haddii qofku isagoo iska ordaya meesha maro oo aan meeshuba waxay tahay iyo wax ku soo degay iyo wax fadli ay leedahay uusan warba dib u fiirin lam yakun ma ahan cuqbatu bnu caamir iljuhaniyu yakhduru lahu calaa baalin qalbiga mida ugu soo dhacdo xiina ittakhada haada alqaraara go-aanka markuu qaatay alxaasima kama dambaysta alxaasima go-an annahu sayaqduu inuu ahaan doono bacda ciqdin guntin ama in dabadeed oo mino zamaani ah ciqdigu toban toban sanoo kale u tiri muddo dabadeed caaliman inuu noqon doono caalim oo min akaabiri culamaai saxaabati saxaabada culimmadeeda kuwa waaweyna go-aanka markuu qaadinaya qalbiga kuma soo dhicin arigan ka tag caalim baa noqon doontaa ama waaba wa qaari'an inuu noqon doono qalbigiisa kuma soo dhicin qaarigaasoo min shuyuukhil quraa'i quraada shuyuukhdooda ah waqaa'idan hogaamiye oo min quwaadi lfatxi yaa furashada hogaamiyayaasheeda almarmuuqiina lagu farfiiqo wa waaliyan inuu noqon doono waali wilaayaad dhan min wulaati alislaami islaamka madaxdooda almacduudiina ee waxa weeyaan tirsan bay ka dhigantay walam yakun muusan han yatakhayalu mid u maleeya mujarada takhayulin xataa mala dharbeelkiis mala keliyaba xataa walxaal huwa isagoo yatakhalla uu iskaga dhaqaajiya can qunaymaanta arigiisa wayamdii ila allahi ilaahay xagga u aadaya warasuulih annahu sayakuunu inuu ahaan doono daliicata aljeyshi ciidanka caaradkiisa alladii ciidankaasu yaftaxu fulan doono umma dunyaa adduunyada adduunyadao dhan magaalada hooyadeed ah waaye umma dunyaa m meesha adduunkuba ka soo dhaqaaqay xadaaradda iyo nidaamka inuu noqon doono ciidanka furan doono hordhicis waa xaggee magaalada dimashqa aa dimashqa maxaa hadda soo maray culamaa ulmuslimiin in badanoo ka mida meeshii saldhigga u ahay waay oo dee diinta laga faafiyey oo xadiidka laga faafiyey oo funuun badan oo waxa weeyaan jaamica weyn baa ku yaalla aljaamic اlumawi marka ibnu salaax markuu yeeriyey maalin maalmaha ka mid wuxuu yidhi maanta jalsaan qabanayaa majlis waa la soo xaadiro axaadiis baan yeerinayaa axaadiisaan yeerinayo kumanaan iyo kumanaan buu yaqaanaa axaadiisa jawaamicu lkelimkaa baan yeerinayaa siddeed iyo labaatan xadiis markuu yeeriyey jalsadaas ku yeesha qaat bacdamaa alimaamu nawowi oo yimid bou sideed iyo labaatankuu yeeriyey misna ku tamimay ab- arbaciinka arbaciinku waa labaa dheer afartan iyo labada xadiid arbaciinka uu yidhi jawaamiculkelimka intii baaqiga ahayd baan kusii darayaa labaduba waa dimashq bay fadhin jireen iyo masaajidka laftiisa wakadalika imaamu alghazali wakadalika cizudiin bin cabdisalaam وحتى الآن waxaa jooga culamaa kibaar ajilaa fuqahaa muxadisiin mufasiriin ya calaa kulli xaal waxaan ku keenay meeshaan umma dunya dimashq inuu furan doono ciidanka furanaya ka mid noqon wayatakidu uuna u yeelan doono samaysan doono ka soo qaad linafsi naftiisa daaran daar bayna riyaadihaa beeraheeda dhexdeeda annadirata birbirqaya cinda baabi tuuma albaab hadda qadiima weeye baabu tuuma agteeda inuu dhul ka cabiran doono daar ka dhisan doono s- qalbigiisa kuma soo dhicin waaya qoladan masar iyo masaariyada hadda haddaa dhahdeed waa ma xaggee ka soo jeeda ama ka- kadaa waxay ku leeyihin suratu dunya adduunyadoo dhan xudunteeda annagu yaa ka soconaa um dunya um dunya leeyahan ku leeyahay annaga waa halkaasaanba ka soconaa waa iskandariya iyo qaahira iyo dee waa meesha iyadana waxa weeyaan aimada waaweyn saldhigga u ahayd ayib walam yakun muusan ahayn yatasawaru mid suuraysa mujarada tasawurin suuraysi dharbeelkeed annahu sayakuunu inuu noqon doono axad alqaadati hogaamiyaasha mid ka mid aladiina kuwaasoo sayaftaxuuna furan doona murada alkowni alkhadraa koonka dheemankiis waaye alkowni alkhadraa misr wata meesha masr la yidhaahdo dheemankeeda dadka furan doona inuu ka mid noqon doono wa annahu sayakuunu inuu sa- sayaqduu inuu ahaan doono waaliyan calayha nin barasaabka ah wa yukhtaadu linafsi naftiisa inuu u jeexi doono daaran daar fii safxi jabalihaa buurteeda dhinaceeda almuqadam la yidhaahdo halkaas daadega buurta inuu halkaas daar ka jeexan doono kuma u fakarayn maalinta xoogaaga ariga ka soo dhaqaajinay waxyaalaha agaadhid niyaddiisa kuma jirin fatilka taasi kulluhaa dhammaanteed umuurun umuur bay ahayd mustakinatun ku qarsoon fii damiiri lgaybi geybka damiirkiisa qalbigiisa ka dhiganta laa yaclamuhaa ila allah alla ma cid kalen ma ogey wuxuu yidhi lazima cuqbatu bnu caamirin wuxuu laazimay aljuhani rasuul allahi nebi moxamed sala allahu calayh wasalam luzuma dilli hooska laazimidiisa oo kale lisaaxibihi cid qof iyo hooskiis waa is- waa islaazimsan yihiin ma kala haraan ma cayrsan kadhi hooskaada kamana carari kadhig waa kula ordaya waay saasoo kale uu nebiga ula socdo sidaan qofka hooskiisa uga harin oo kale wa kaana waxaa yaakudu lahu kii nebiga u qabtay bizimaami baqlati baqasha nebigu saaran yahay hogaankeeda aynamaa saara meeshuu aadaba wayamdi bayna yaday hortiisa oo socon jiray ayna tajaha meeshuu wejiga saaraba wa kaiira maa in badan bow ardafahu rasuulah nebigu fangeliyey saxaabigan sala allahu alay slam waraa'ahu gadaalkiisa xataa duciya ilaa loogu yeeray biradiifi rasuulillaahi intii nebiga fangelkiisa inta qof nebigu fan- daabad ay wada raacinna waa la yaqaanaayoo kitaab baa laga qora dadkii nebiga ay radiifka u noqday ya waa la yaqaan ayb war oo manqabadaa helay warubamaa nazla lahu nebiyu mar wa- mar waxaa dhacaysa nebigu inuu uga dego nebiga alkariim wanaagsan sal alla alay slam can baqlati baqashiisa inuu uga dego liyakuuna huwa cuqba inuu noqdo alladii yarkaw ninka isagu baqasha fuulaya wanebiyuna calayhi sala sl uu noqdo huwa aladii yamshi kan soconayo lugaynaya ayo ya adigu soo raac ani waa soconayaa adaa adaa raacaya xadad cuqbaa warramay qaale wuxuu yidhi kuntu waxaan aakudu kii haya bizimaami baqlati rasuulillahi sal lla sl nabiga baqashiisa hogaankeeda fii bacdi gaabi lmadiina madiina yaa meelaheedaas kaymaha ah meel ka mid ah meelaha dhirta badan oo xirka ah hawdka ah meel ka mid ah nebiga ho- baqashuu hogaaminay faqaala lii wuxuu yidhi yaa cuqba alaa tarkamu yaadan raacayn fahamamtu waxaan damcay an aquula inaan dhaho laa ma raacayo ma fuulayo laakini ashfaqtu waxaan ka baqay an yakuuna fii dalika arrinkaa inuu noqdo macsiyatun caasiyid lirasuulillaahi inaan nebiga caasiyey baan ka baqay inaan noqdo la haddaan dhaho may diidda ila meesha taalle mayaadan fuulayn ye raaci mayo raaci mayada amay noqota caasiyid nebiga wa macsiyati rasuuli ya inay soo gasho faqultu waxaan idhi nacam yaa nabiyallah haye fanazala rasuulu nebigu waa ka tegey sal lla ly slam can baqlatii warakibtu anaa fuulay imtihaalan liamrih anuu nebiga arrinkiisa fartoomay wajacala huwa nebigu wuxuu gudagalay yamshi inuu lugaynayo uma maa labitu kaman nagaan an nazaltu inaan degay canhaa baqashi warakiba nebigu nebigu raacay calayhi salatu wasalaam uma qaala lii wuxuu yidhi yaa cuqba alaa ucallimukum waanan ku barayn suuratayni laba suuradood lam yura miluhunna iyagoo kale aan la arag qadu weligeed nafigaasaa laga hormarshaay faqultu waxaan idhi balaa yaa rasuul allah alla nebi allow inaadan ii sheegin iska badaa ii sheeg faaqra'anii nebigu wuxuu ii akhriyey qul acuudu birabbi alfalaq waqul acuudu birabbi annaas uma uqiimat isala salaaddii baa la aqmay fataqadama nebigu waa hormaro wasallaa bihimaa labadii suuradood laftoodii wuu ku dujiyey kuwii belada ahaa markay nebiga ay wuxu gungunteen ninkii belada ahay saaxirka ahaa yahuudiga ahaa labiid bnu lacsam la dhihi jiray alyahuudi ee nebigu xanuunsaday labadii suuradoodoo la soo dejiyey weeye labada suuradood waa kow iyo toban aayadood suurad shana iyo suurad lixa deedna kow iyo tobankii guntumooda uu sameeyey aayad markii la akhriyay baa mid baa furanaysa beladiisii iyo wixiisii o dhan meeshii bay ku bureen khudha qaado suuradahan akhriso waayo wa qaala wuxuu yidhi iqra'humaa labada suuradood akhri kullamaa nimta kol kasoo a seexanayso wa kullamaa qumta kofkaso kol kasoo a kacayso markaad dee soo toosto iyo markaad seexanaysa habeenkii gacanaha inta ku akrido oo ku tuftid oo jirka saa u marisid yaa ikhlaaskana ku dar qul huwa allah yaa qul huwa allahu axad birabi lfalaq birabi nnaas jirka mari taa gaadhid madaxa ka bilow mar labaad ku celi mar saddexaad ku celi qaala cuqba famaa ziltu kama zuulin aqra'uhumaa inaan akhrinayo mamtadat bihi alxayaatu intaan noolaa adduunka walaqad jacala cuqbatu bnu caamirin aljuhaniyu hamahu hamigiisu wuxuu yeelay fii amrayni inayni laba arrimood buu fakerkiisu saarnaa iyo fokuskiisa alcilmi waaljihaad cilmi iyo jihaad wansarafa ilayhima labadaas waay wuxuu uu helay biruuxihi wa jasadihi wa badala lahumaa labadaa wuxuu ku bixiyey min daatihi daatadiisa askha albadli dhiibid midda ugu sakhisan jirkiisa iyo maalkiisa iyo ruuxiisa wa akramahu ugu wanaaga badan amaa fii majaali اlcilmi dhanka cilmiga majaal waa jihat اlcilmi faqad jacala wuxuu gudagalay yacubu inuu cabayo ma dhahna min manaahili rasuul lahi sala اllah alay slam waa isku eg tahay nebi maxamed darkiisa manhal manaahil manaahil rijaal manhal ya inuu ka duurduuranayo ka cabayo darkii nebiga waaye af afharati ee biyaha badnaa alcadbati macaanayd xataa kadaa u ka ahaaday muqri'an qaari laguma dhihin muqri'an buu noqday mid akhriyo muqri oo dadka waxbara qur-aanka muxadian ilaa u ka noqday faqiihan ilaa u ka noqday mid kasta waxaa u qadaran taa un baa u qadaran waay xataa kadaa ilaa u ka ahaaday muqri'an waxataa kadaa muxadian waxataa kadaa faqiihan oo fardiyan adiiban waayahay ayb adiib mid sugaan la-we fasiixan oo fasiix shaaciran wa kaana min axsani naasi buu u noqday dadka kuwa ugu wanaag badan sawtan codka bilqur'aani wa kaana idaa maa sajaa idaa iyo maa hadday kulmaan mid iska tur wa kaana idaa maa sajaa alleylu idaa maa saja alleylu waayo walleyli idaa sajaa walleyli idaa yasha waayo iyo idaa sajaa wa kaana idaa maa sajaa alleyl hameenku markuu mugdi noqdo madoobaado wahada alkownu koonkuna xasilo hadhow cabaarka bacdi hadda caawa soo maha cabaarka bacdi magaalada iyo waxkaas kala degaan insarafa markaas u iilan jiray ilaa kitaabillah ilaa kitaabkiisa yaqra'u xaala akhrinayo min aayaatihi albayinaat aayaadka ilaahay bayinaadka kitaabka fatusqii waxaa u dhagraaricin jidhay litartiilihi qur-aanka la dhigdhigidiisa afidatu saxaabati alkiraami saxaabadii wanaagsanaa qalbiyadooda watakhshacu lahu waxaa u khushuuci jidhay quluubuhum watafiidu cuyuunuhum indhahooda burqan jiray bidamci ilin min khashyat illahi alla ka cabsidiisa waqad dacaahu cumaru bnu khadaab baa yowman maalin u dheeray faqaala wuxuu yidhi icrid calaya ii bandhig shay-an oo min kitaabillah war bal waxaa igu dul akhridaa qur-aanka qayb ka mid a yaa cuqba faqaala wuxuu yidhi samcan asmacu samcan samcan yaa amiira almu'miniin fama jacala wuxuu gudagalay yaqra'u lahu inuu ku- u akhrinayo maa tayasara wixii saalanaaday min aayi lqur'aan min aayi dikri maya min aayi dikri alxakiim وكا الذكر الحكيم وقرانك آيديس وعمرنا يبكي أوياي حتى بللت دموعه اللي انتو إلهي كقويسي لحية وقرك وإلهي سيد عمر وقد ترك عقبة وحو كتغي مصحفا مصحف مكتوبا لغو قري بخط يده قعنتي السا قرآن كذا كتاب قرآن وقرآن وبقي مصحفه مصحف كيس وباقي نقضي haadaa e kaa aw qoraya ilaa cahdin wakti laga soo gaaro kayra baciidin aan fogeyn waaya wuxuu ku mawjuudan xaaliya mid jooga kitaabkaas fii misra meeshuu ka telin jira masr fi ljaamici almacruuf jaamica weyn oo masaajidka maantaba loo yaqaan bijaamic cuqbat bni caamirin buu soo gaaray kitaabka waa dhow waqad jaaءa fii aakhirihi kitaabka warqadda u dambaysa waxaa ku taalay katabahu waxaa qoray cuqbatu bnu lcaamiri aljuhaniy timbaro kale ka dhiganta baa qoray kan hadda meelaha kulli yaal fiiri ciddii qodhay baa ku qoran inta muraajacaysay kutubta laga soo qaaday xagga rasmiga xagga khadka xagga qiraa'aadka inta meel loo cuskaday waka culimo nool oo la yaqaan baa ku jira hadda kuwa saaxiibtaas xa- xarameynka oo kale ومصحف عقبة هذا من أقدم المصاحف مصاحف تكو أو هريي التي تاسو جدا لهلي على ظهر الأرض دولك دوشيس لكنه فقد ولوا في جملة ما فقد وحي لوايي جملة ذو سوى كمدة ومن تراثنا دحلك إنها الثمين غالقها ونحن عنه غافلون ولحننا نسكال مانسنا دحلك وين ولا قريب وها يوحبضنا دحالة ولا وايي باكرة يلا ددكو كهردان dhaxalkoodii iyo jiritaankoodii iyo turaadkoodii yaa iyo taariikhdoodii baa iska dhumeen ama laga dhex qaatay wa amaa fii majaali iljihaad xagga cilmiga wakaa laba arrimoodba fikirkiisu saarnaa sooma xagga cilmiga wakaa xagga jihaadkana wa amaa fii majaali iljihaad xagga jihaada jihaadka faxasbunaa waxaa kaafigeennaa an naclama inaan ogaano ana cuqbata man alcaamira aljuhaniya shahida inuu xaadiray maca rasuuli lahi sal alla alay slm uxudan dagaalkii uxud iyo wamaa bacdaha wixii ka dambeeyo min almaqaazi duulaama wa annahu kaana inuu ahaa axad alkumaati geesayaashii mid ka mida alashaawisi halyeeyada ahaa almaqaadiri soo majeestayaasha ahaa aladiina kuwaasoo ablow muujiyey yowma fadxi dimashqa dimashaq furashadeeda maalinkeedii acaza albalaa'i wacdara kii u darnaa waacdamo kii ugu weynaa waay fakaa fakaafa'ahu abu cubaydat bnu ljaraax abu cubayda bnu ljaraax baa ugu mukaaf ku abaalmariyey calaa xusni balaa'ihi wacdarihiisa wanaaggiisa bian bacadahu inuu diray ee abu cubayda wuxuu diray cuqbe bashiiran xaalihi cuqbe mid bishaaraynaya xaggee loo diray ilaa cumar ibn اkhadaab fi lmadiina dimashq baa laga sii daynaya laga ordayaa isgaarsiintii waagi hore wey dimashq baa laga dhaqaajinayaa waxaa la aadayaa madiinat lmunawara liyubashirahu inuu u bishaareeyo bilfatxi furasho dimashq waa haynaa magaalooyinka waa weyn taariikhda hore ilaa ambiyada hore ilaa waa hore dimashq miyo baa ka mid ah baqdaad iyo magaalooyin masar ku yaal waaye ayb kacbada iyo maka almukarama iyo dee ilaa nebi ibraahim iyo ka hor iyo ka bacdi iyagoo hadda waaba tanba dhulkii jiray waagi hore wey dhulka la joogaayo waayo liyubashirhu bilfatxi fadalla wuxuu ahaaday amaaniyata ayaamin sideed maalmood oo bilayaaliha sideedeed habeen lala qabo min aljumca ila aljumca jumco ka jumca waa imis sideed yuqidu sayra socodka inuu dedejinayo duuna inqidaacin isagoo aan kala goynayn oo nasanayn xataa bashara alfaaruuqa waaye ilaahu faaruuq uga bishaareeyey bilfatxi alcadiim furashadii weyneyd ilaa maanta meel dimashik soo gashay axaadiidu waxay tilmaamayaan aakhiru zamanka saldhigga weyn oo muslimiinta saldhigga u noqon doonta inay meeshaa tahay waa meel la yaqaan macruuf waa arki kadhi waayo uma innahu kaana marka waxaa la abaalmarin baa looga dhigay dee ninkaa dhan oo wax ka xoreeyay waddanka dadkii ciidanka watay hogaaminayay waxaa lagu abaalmariyey sooma dhahan abaalmarintii weeyaan dhag adiga weeye ninka aadaya amiiru lmuminiin cumar bin khadaab sideedaan beriya waxaan waxba mahan socodkaa uma innahu kaana wuxuu ahaaday axadda qaadati juyuushi lmuslimiina muslimiinta ciidamadooda hogaamiyaashooda mid ka mid a allatii taasoo fataxad furatay misra waayo waayo fakaafa'ahu amiiru اlmu'miniin oo markaa kee ahaa mucaawiyatu bn abi sufyaan abi sufyaan waa sakad binu xarbi alqurashi alumawi sanadkii sideedaad buu islaam raggii waxyiga qori jiray buu mucaawiyahani ka mid yahay asasa dowlaة اlumawiyata bishaam dowla umawiya ninkii shaam ka asaasay weeye lixdankiibuu dhintay hijrada waa saxaabi weyn oo jaliilah warka shiicadana dhaga u dhigay waxa weeyaan mucaawiyatu bna abi sufyaan baa wuxuu ku abaalmariyey cuqbe bian jacalahu inuu ka yeelay waaliyan calayha masar adaa ka awaali alaaa siniin saddex sano uma wajahahu wuxuu u diray markii dambena liqaswi jasiirati dudusa liqaswi jasiirati rudus rudusa waa magacaas meesha leh jasiiraddaas oo fi lbaxri alabyad almutawasit ku taal waqad balaqa waxa uu gaaray minta waa iska tuuri ka dhaah walacu cuqbata bni caamir min walaci cuqbati bni caamir cuqba binu caamir mamanaantiis aljuhani biljihaad ku maman yahay annahu wacaa inuu weeleeyey axaadiid aljihaad axaadiida jihaadka ka hadlaysa nebiga laga wariyay fii sadri laabta kuwa xafida ilaa waa barnaamijkii labaadoo oo macnaha fikirkiisa geliyey jihaadku waaye wakhtasa wuu la khaas noqday biriwaayataha warinteeda lilmuslimiin oo u wariyo xadiida jihaadka ninka muslimiinta looga wariyo wey wa annahu da'aba wuxuu ka dhaqan yeeshay calaa xidqi rimaaya waxa weeyaan arrimaaya waa ganidda barashadeeda gamunnada la ganayo shabbaxtanka taasoo weligii ka cadaysha meel hadduu soo istaago meel buu gamunsaa ugu dhufanaya dheg waa sida u yaqaan waa far baa loo taaga ama maqash lama waayo xataa inahu idaa araada markuu damco an yatalahaa inuu mashquulo talahaa birami ganid buu ku mashquuli jir madaxdaanay hadda waxaan mijaajilo loo dhigaya iyo howalle iyo heese iyo caycayaar iyo waxaan fiicnayno balaaye ah mushkilaad haysata haysta iyo borobolaymo iyo waxyaalo ku furan iyo waxaasi rabaan inay iskaga dejiyaan oo ay kaga maaragtay seexdaan oo ay xoogaan xun ay helaan himad ah ama maan iyo waxa cayaar iyo waxaasoo saacado ku qaataan in waxaas saacado badanoo wax ka fekeri lahayn dhibaato ay maarata ku dhaafaan ninkaani mar allaa markuu jaanis helo qacdaasu ku hayaa bahalleeba walamaa marida cuqbatu bnu caamir aljuhaniyu markuu xanuunsaday maradalmowt laisdayn mayee ninkii guga loo dheereeyaa geeri baan daynayne gugaa ka daba imaanayee walxal huwan fii misra isagoo masar jooga jamaaca banihii wiilashiisa u yeera waa soo ururiyey fawsaan waa u dardaarmay faqaala wuxuu yidhi yaa bunaya yaa baniya aabbo wiilashaydiiow anhaakum can halaain saddex baan idinka degayaae faxtafiduu bihinna xafida saddexdaas laa taqbaluu ha aqbalinina alxadiid xadiid laga sheekaynayo can rasuulilaahi nebi moxamed sal ka gaaray ilaa min iqati xadiid ha aqbalinina ha ku joojina hal- haddiiba gaar ilaa min iqati qof lagu kalsoon yahay inuu idiin warinayo mooyaane xadiidka nebiga ninaan lagu kalsoonayn lagama qaato waaye iqa habt habtun waaye raggaasaa laga qaataa waa masalo kuwo waxay doonaa iska warinayo oo wacdiga iskaga wanaagsanayo nebiga saasuu yidhi iska dhahayo waxaas baddaa lama gelay walaa tastadiinuu waxba hadayn ha qaadanina walow labistum aada baxirateen alcabaa'a aad baxirateen maro adag waa maxay waa waxay dhahaan jacfaan waa waa maro iska maaragtay kisaabun maftuuxun min alamaan waxaa weeyaan maryo ad adag oo iska busayaal yaryar iyo waxyaalo iska maaragtay een, kuwaan hadda dariiqa lagu gado ma dhihi karne adigu dad baa ka shaqaysee waxa weeye waxyaalo dhar liitaba axirateene intaad dhar qaali inta gadataan dayn la idinku yeelan lahaa waxba ha daynsanine waxaa haysataan xirta waaye deynta dadku kama baqayaan moogta waxaasaan u baahday meel hebel baan ka soo qaadanaya waxaasaan u baahday xaggan ka qa- igu qor igu qorta hadda maarata dee qofkaani muxuu ilaahba ogtow gaaraya waaye maryo iska maaragtay lasoo isticmaalayo dad soo gashgashadeen iska duugduugaho iska dhamdhamaado iska eh, qalqallafsanoo iska kaaki kaakigo kaaki aho iska haddaad doontaan xirta labo walaa taktubuu shicran gabay ha qorinina fatashqaluu bihi aa gabayga kaga mashquushaan qulub fatashqaluu aad shuqlisaan bihi gabayga quluubukum qalbigiinna can ilqur'aani qur-aanka meesha haddaad gabayo iyo qasiidayn iyo murtiyaal iyo waxyaalo kale raadraadinaysa qur-aankii baa laga mashquulayaa haa hebel baa tan qaaday hebelna saasuu yidhi hebelna gabaygaasoo lahaa dad waxaa arkaysaa waxaasoo adduun ah dusha ka haya kaba qur-aanan aan garanayn ama aan xafidayn ama waqtigii tanba ku dhumiyaba waaye wax ka fiican bay kaga mashquuleen wey walamaa adrakathu lwafaatu dhimashadii markay soo haleeshay dafanuuhu waxay ku aaseen fii safxi lmuqadam waa buurti dhinaceedii daadeg aha uma inqalabuu ilaa tarakati xoolahu ka tegey baa lahada war hebel maxuu ka dhintaan lahaa moogta yufatishuuna xaalay fatashayaan hala baar xagga soo rog xagga soo rog gurigii waa isagii buurtaa lafteeda meel u dhow guriga ka samaysay faidaa huwa waaba isagoo qad khallafa waa shadaynaa ka tegey bidcan wa sabciina dhowr iyo toddobaatan qowsan oo qaanso war maxaa meesha yaalla alaabta agabka dagaalka dhowr iyo toddobaatan qaanso maca kulli qowsin qaanso kasana qarnun baa saa ugu taagan waaye waaye gabooyi gabooyi waa ma iyo wanibaanu leebab qaansadii waa midaan saas sida dhigtii oo kale ah baasha saas loogu qaban lahaa leebkii baa qaanso kasa saa u agyaala waxa weeye kan la rida iyo de wixii lagu ridayaa qof isla haysa oo kale weeye waaye dayib ilaa hadduu iska yahay wixii aan loo hayn mirihii aan loo hayn waxba ma aha waaye waqad awsaa waa dardaarmay bihinna waxaana intaanoo qaanso an yujca- an yujcalna in la yeelo fii sabiili illaahi wiilashiisa inaysan sii gadgadanoo dhaxalaysa noqon maya wuxuu yidhi fii sabiili illaahi weeye jihaadkaa iska leh nadar allaahu allaha nuuriyo allaha iftiimiyo wajha alqaari'i alcaalimi qaarigii caalimkii alghaazii gaaziga duulaha ahaa cuqbata bna caamir aljuhaniy mujaahidka hadda bilaabatay mujaahid wakaas alghaazi wajazaahu waay allaha ha jazeeye jazaa jazaa jazaahu allaha abaalmariyay waay jazaka allah iyo waxaas lama yidhahdo jaza- jazaka allah waa habaar bayba noqonaysaa waa khatar ayaala khataraa jira waay ayb marka waxa weeyaan wajazaahu ilaahay ha jazeeyo can ilislaami iyo walmuslimiinaba khayra aljazaa'i jaza kan u khayr badan wallahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab